أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus aa ka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan in ka badan afar boqol oo qof ayaa dhimashaya dhaawaca ku noqday diidbaxyo ka dhanaa dowladda kenya oo gelgelay magaalooyinka dalkaas mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ka kala fuliyey dalalka maali iyo burkina faso kulan wadatashi a u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaa saamiga ee mudug iyo howlwadeenada maktabka sakawaadka ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa isbeddel ku sameysay golihii nuqabada wilaayada iyadoona magacoodii xubno cusuba ka mid ah golahaas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu qasbay inuu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ah xilli khilaaf xoogan oo ka dhex jira murtadiinta ardayda madrasada umucadiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxmed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu ka warbixiyey dagaalo culus oo maalinimadii shalay ka dhacay deegaan dhacaha bariga wilaayadaasi sheekha ayaa ugu horeyn ka waramay dagaaladii shalay dhacay goobihii ay sida gaarka ah uga dhaceen iyo khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee cadowga allah ee murtadiinta ah lagu gaarsiiyey dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qaybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusuble huute ilaa duleedka ama qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan moqokori duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood ama deegaano kala duwan qaybuna waa qaybtan koonfurta bari kaga aadan moqokori qaybna waa qaybtan galbeedka kaga aadan ama galbeed koonfureed kaga aadan moqokori maxaasna kaga soo aadan galbeedka inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan kayaal leh kmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey cadowgu waa tabar yareeyey waana sii baaba'ayaa ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu israaciyo ilaahay uu jebiyo ilaahay subxaana watacaala qalbigooda uu rucbi ku furo mujaahidiintana alla waxaan u weydiinaynaa inuu habaad siiyo sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa tooshka ku efeeyey cidda gadaal ka riixayso dagaalada ka socda bariga wilaayada hiiraan ee lagula dirirayo shareecada islaamka dagaalkan cidda wadata daah ma saarno waa cid aan dadka muqokori degan ama maxaas degan ama hiiraan degan wax dani aan u hayn cidda dagaalka wada cidda ra-iiska u ah waa maraykan shaki kuma jiro dacmiga iyo wax walba oo meeshaan looga baahan yahay towjiihaadkii talada cidda dhiibaysa waa maraykan iyo acwaantiisa cidda marka xaabada oo qoryaha lagu shidayana waa cidda talada u baahan waa dadkeennii annaga soomaaliyeed waa wiilashii annagaan wada dhalannay waa dadkii wax walba ay noo dhexeeyeen waa dadkaa khaldamay tanadana ka dhuntay cidda in ay la hadasho oo waxaasu ay u gurmato ay tahay waa cid kasta oo dareen leh waa cid kaste oo ay ku jirto danqasho dadnimo waa cid kasta oo faham diineed uu ku jiro ee qaylo badanna waa jirtaa horeyna waa loo yiri haddana waa leenahay ee ma mudna waxa maanta dhacaya inay nagu dhacaan maxamuud tobanka wiil oo meesha taallo ma raba inaan magacyadooda sheega kulli waa garanaya shalay mehe daraad ayaa guryahooda laga soo waday deegaankooday nabad ku ahaayeen danta loo keenay wiilashaas waxay xaq waxay caawa ku maqan yihiin cid og ma jirto ciddii wiilashaan meesha ku tegay ahalka wa ahayd haddii la weydiiyo ma garanayaan annaga ma rabno inuu qof- qof gaalnimo ku dhinto asoo sharci ilaahay la dirir qof inuu dhinto ma rabno marka meeshaan maraykan ayaa meeshaan hoggaankiisa dhigtay waana lagu wada dhegay waxa caawa murugada nagu hayna waa intaas waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ku soo aadayaa iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus kula wareegeen xero maleeshiyaadka ridada ay ku lahayeen duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayadaasi halkaas oo bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad labaatan murtad oo ashhado la dirir ah jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani dhanka kale idaacadda islaamiga laandulus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiinta dhimashadii iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii shalay ka dhacay duulaadka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan dhanka deegaanka ceel qoxle dagaaladii shalay murtadiinta lagu dil waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray abuukar cismaan xalle iyo sidoo kale murtad kaleo lagu magacaabi jiray gaabow cabdulaahi cilmi oo ah sargaal ka tirsanaa murtadiinta sidoo kale murtadiinta lagu dil waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray yuusuf barqalle xuurshow gololey iyo sidoo kale murtad kale oo lagu magacaabi jiray cumar muumin sanqoole waxaana sidoo kale murtadiinta ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray muuse cabdi makaraan ciidheere iyo sidoo kale murtad kale oo lagu magacaabi jiray shariif geelle axmed garaad murtadiinta lagu dhaawacay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka ceelqoxle waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo kow muuse cali xaalle waasuga oo ku magac dheeraa naliya iyo murtad kale oo lagu magacaabo xuseen biyow guure oo ku magac dheeraa cali rarte iyo sidoo kale murtad kale oo lagu magacaabo cabdulle jimcaale jumbur oo ku magac dheeraa jarjar iyo sidoo kale murtad kale oo lagu magacaabo colow guure hagar oo ah sargaal isagana waa dhaawac sidoo kale deegaanadii shalay mujaahidiintu dagaalka ay kula wareegeen ee dhaca duleedka degmada moqokori waxaa murtadiinta lagu dil ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray kediyi xasan faarax isla wilaayadii hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay horgal qarxa ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne waxaana qarxaas lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah lagu magacaabo maxamed raagi oo ah sargaal murtad ah dhanka kale wilaayada gado mujaahidiintu ayaa gudaha degmada baled xaabo waxay qarax kula eegteen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwooda sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah in ka badan afar boqol oo ruux ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo ka dhanaa dowladda saliibiyada kenya oo gelgelay magaalooyinka dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed magaalada nairobi ee caasimad u ah kenya iyo magaalooyin kale waxay shalay martigeliyeen mid ka mid ah dibadbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalkaasi kadib markii kumanaan ruux oo cabasho ka ah dowladda ay isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn dibadbaxyadan shalay bilowday oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa looga soo horjeedayay xadgudubyada ay ku kacayaan ciidamada ammaanka kenya iyo sidoo kale musuq maasuq baahsan ee ka dhex jira hay-adaha dowladda kenya dibadbaxyada ugu ballaaran ayaa ka dhacay bartamaha nairobi halkaas oo ay isugu soo baxeen dadweyne caraysan oo aad u fara badan waxayna ku qeynayeen erayo ka dhan ah dowladda kenya khasaare baaxad leh ayaana ka dhashay dibadbaxyadii halkaasi ka dhacay ciidamada kenya ayaa la arkay iyagoo adeegsanaya rasaas noonool ah waxayna taasi keentay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ahaa inkastoo si deg deg ah uu khasaaraha u sii kordhaya haddana tirkoobyadii u dambeeyey waxay xaqiijinayaan in isku horimaadyo toos ah oo dhex maray booliska iyo kacdoonodayaashu ay ku dhinteen lix iyo toban xubnood oo saddex ka mid ah ay yihiin booliska waxaa sidoo kale isku horimaadyada ku dhaawacmay afar boqol oo kale oo isugu jiray dibadbaxyaasha ciidamada booliska iyo wariyaal waxaana khasaaraha lagu xaqiijiyey war kooban oo ka soo baxay guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo k n c h r ilawareedyo ayaa xaqiijinay in heerka dhaawacyada ay u badnaayeen kuway haleeshay rasaasa nool ee ciidanka booliska qaarna waxaa lasoo wariyey in lagu dhuftay xabado cinjir ah oo ay ciidanka booliska adeegsanayeen halka kuwo kalena dhaawacya ka soo gaareen garaacisa numbarka ugu badan ee dhaawacyada ayaana laga diiwaangeliyey caasimadda nairobi dibadbaxyada ayaa haysaystay ilaa saddex iyo labaatan degmo oo ku yaal ismaamulada kala duwan ee kenya waxaana dadka ku dhintay dibadbaxyada ka mid ah dad soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa cabdiqani aadan durow oo da-diisa lagu sheegay kow iyo labaatan sano jir waxaana xusid mudan inay joogsadeen dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee magaalooyinkaasi oo ay nairobi ugu horeyso waxaana ka mid ah suuqa xaafadda isli oo ay soomaalidu ku badan tahay jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorsheysan ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan shaacisay weeraro isdabajoog ah oo ay ku qaadeen askarta dalalka burkina faso maali iyo kunyo ka mid ah ciidamada ruushka ee ku sugan dalka maali weeraradan ayaa lagu xasuuqay tiro askar ah islamarkaana jihaadiyiinta ayaa la wareegay hub iyagoo gubay gaadiid dagaal taasoo sare u qaaday howlgallada jihaadiga ah ee ka socda gobolka weerarada ugu khasaaraha badan ayaa ka dhacay dalka burkina faso halkaasoo saddex howlgal oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen lagu dilay toddoba askari oo isugu jira militariga dalkaas iyo maliishaadka taageera ciidamada dowladda weerarka ugu culus oo dhacay maalintii jimcaha ayaa lagu khaarijiyay afar askari kaasoo si gaara uga dhacay duleedka magaalada kiba ee dalka burkina faso howlgalkan ayaa jihaadiyiinta u suurageliyey la wareegidda saanad ciidan taasoo ay ka mid ahaayeen hubiye qori dabajeex ah iyo saddex qori oo nooca ak afartan toddoba ah halka gaari ciidan lagu gubay goobta uu dagaalku ka dhacay maalintii khamiista ee ka horreysay waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta beegsadeen laba askari oo ku sugan bar kontarool oo ku taala halka loo yaqaano yako iyadoo laga furtay laba qori oo nooca ak afartan toddoba ah iyo laba mooto oo nooca labalugoleyda ah oo ay wateen askarta la beegsaday dhanka kale gobolka didiku waxaa jihaadiyiintu ay ku toogteen hal askari kadib markay ciidamada dalkaasi isku dayeen inay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyaan duleedka magaalo ka mid ah gobolkaasi geesta kale isla maalinkaasi waqooyiga magaalada kidaal ee dalka maali waxay mujaahidiintu qarax loo adeegsaday miino la beegsadeen kulnyo ka mid ah ciidamada ruushka taasoo gebi ahaanba burburisay gaari miinabaare ah oo ay wateen ciidamo miinabaarayaal ah inkastoo tirada khasaaraha nafeed aan la shaacin haddana dhanka kale waxaa jira burbur xooggan oo gaaray gaariga la beegsaday sida ay sheegtay mu'asasada warbaahineed azalaaqa oo baahisay sawirada gaariga la bartilmaameedsaday maalin kadib weerarkaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale weerar qaraxa la beegsaday askar isugu jira ciidamada maali iyo kuwa calooshada shaqaystayaasha ee ruushka kuwaasoo marayay waddada isku xirta magaalooyinka kawaala iyo sibabuuga oo ka wada tirsan gobolka kilikoro ee bartamaha dalka maali qarxan ayaa sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimashadii dhaawac oo gaaray ciidamadii kolonyada ahaa ee la beegsaday howlgalladan lagu laayay ciidamada ruushka iyo kuwa maali ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha dalkaasi asiimi guweyta uu safar ku tegay dalka ruushka kulana qaatay dhiggiisa valadimir putin kuwaasoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal xukuumadda maali ayaana albaabada u furtay askarta calooshada shaqaystayaasha ah ee gumaadka daran ka wada wadamada saaxilka afrika jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba kulan wadatashi oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta ilasaamiga ee mudug iyo howlwadeenada maktabka sakawaadka ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadahaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali wilaayada islaamiga mudug ayaa dowra diini a usoo gebagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka wilaayada kuwaas oo ka howlgala qeybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug dowradan loo qabtay howlwadeenada diiwaanka sakawaadka waxaa lagu bartay culuum kala gedisan ee ku saabsan shareecada islaamka taas oo ay ka faa'iidaysteen howlwadeenada maktabka sakawaadka waxayna ka codsadeen wilaayada iyo maktabkuba in loo soo celceliyo dowradan oo kale dowradan waxaa barbar socday kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo howlwadeenada maktabka diiwaanka sakada waxaana lagu lafaguray sidii loo kordhin lahaa howsha maktabka sakada wilaayada islaamiga ee mudug kulanka wuxuu ka dhacay degmada jawle wilaayada mudug kadib markii uu soo idlaaday wadatashiga waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah howlwadeenada diiwaanka sakada oo sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowradii loo soo afmeeray maanta waxaan u fadhinaa ikhtaam dowro magaceeda la yidhaha mucaad ibnu jabal shacaarkeedna uu yahay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum dowradaas oo noo bilaabatay laatay toddobada bishan maantana ay soo dhammaatay laatay sagaalka inuu soo dhammaatay dowrada waxaan ku qaadanay kutubo fara badan iyo cilmi fara badanaan ku qaadanay kutubadaan ku qaadanay waxaa ka mid a tafsiir qur-aan kariimka waxaa kaloo ka mid a kutubadaan ku qaadanay adacwat ilallah waxaa kaloo ka mid a kutubadaan ku qaadanay alamaana kutubada kalean ku qaadanay waxaa ka mid a dowlada shuruudda sakada iyo waajibnimadeedii waxaa kaloo ku qaadanay alamnu amnigana ku qaadanay waxaan ku qaadanay muxaadaraad kala duwan waxaan ka codsaynaa maktabka sare iyo maktakawaadka ee zakada walaayada islaamiga mudug in dowraadka noocan oo kale noola soo celcelsho iyo kuwa ka qiimo badanba waa ka codsaynaa in badan waanu ku celcelaynaa anagoo sakadan ilaahay subxaanahu watacaala kugu waajibiyey annagana ilaahay baa inaan qaadna noo soo diray intaa faa'iiday noo taha annaga dhanba wax khasaaraa qafay ugu jirto ma ay jirto marka waa in lagu qanciyo walaalow ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisaad qaadanaysaa waajibka ilaahay ku saara ee gudanaysa haddii alla kura masaakiinta baa lagu kaalmaynaya diinka islaamka loogu adeegaya gaalada diinka ilaahay kusoo duushaa lagula dagaalamaya waa in dhinac walba laga tuso biidnillahi tacaala go-aankaas marka waa inaan qaadano dhammaantayna meel kasta oon tagno insha allahu ilaahay subxaanahu watacaalaana ugu dhowaanayna wax haddii alla kuroon ayaga lagu raaligelihayo ma ah wax haddii alla kuroon maktabkii soo dira lagu raaligelihayo ma ah marka ilaahay subxaanahu watacaala in loogu dhowaado shay walba oo cibaada haddii shuruuddii loogu talagala au helo waa cibaado fadhi hadduu raba ha ahaado fadhi keligiis haddaad meel fadhiisato oo nidaamkii loogu talagala laga helo waa cibaado laakiin haddaad daashado afar iyo labaatan bilood socoto oo qaabkii loogu talagala wax ka dhinmaan hal santiyo ajar laga heli maayo marka insha allah ilaahi subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaynaa inuu shaqada noo fudeeyo meel walba ay ahaato ilaahi subxaanahu watacaala uu barwaaqo sanadkeeda kale nagu gaarsiiyo intii joogta ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala kulankan isugukaan iga keenay ayaanta waxaa lagu qaatay shay qaaliya oo ilaahay noo qadaray allahaasaa mahadaan la koobi karin leh uma dibadeed walaalihii waxaan uga mahad celaynaa sidaan quruxda badan u hinaaniyey oo annagana kugu qaata allah naga dhigo sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug ayaa la dardaarmay dhammaan howlwadeennada maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada jazaakum allahu khayran waa inaan hoosta ka xariiqno inaan ku aadannahay faqri culus oo runtii markii dhinac laga fiiriyana waa rugni ka mid ah min arkaan islaam kamid ah oo aan gudanayno waay markii dhinac laga fiiriyana waa caawimaadii ummadda muslimiinta dhexdooda masaakiintii musaacadadeedii tekadu marka macnaha ay ku fadhido ilaahay baa weyneeyey rasuulkiisaa weyneeyey calayhi salaatu wasalaam annaguna marka inaan sidaas u fahmino sidaas u qaadanno aad bay muhiim noogu tahay keliya waxaan rabaa inaan dhaho waxaa laga yaabaa shaqada inaan ku wada jirno oo maanta aan soo xaadirnay saddex bil afar bil hadba waxay nuu qaata aan wada galno oo maanta waxaad u socotaa hadday tahay inaad gudanayso rugni min arkaanil islaam ka mida inaad gudanayso ilaahay ku raalli gelinayso aad og tahay inaad ma og tahay islaamka aad halkaas ugu aadan tahay mar haddaad ogtood sidaas ku dhaqaaqdo tallaabtaad qaadaba ajir weyn weyn weyn oo ilaahay agtiisa ka xisaabanaad leedahay laakiin haddii aad u fikirto bal intay kugu qaadataba xoogoo caamila amaad ka heshaa haddii aragtidaadu noqoto de waxaad noqonaysaa nin maog tahay meel ilaa carra cantoobiyaad noqonaysaa adduunna wax kama keeni sida aqrana wax kama keeni axmaasheenna inaan ku dadaalno ilaahayna aan barinno axmaasheenna inaanaan burin oo insha allahu tacaala aan u istaagno rugnigaas annagu markaan intaa yaqiinsanno ummadda aan dhex adeegayno waa in aan ku qaabilno qudwo wanaagsan oo ay nagu daydaan oo ayaguna ay wax ku fahmaan laakiin ummaddii in wacyigeeda kor loo soo qaado intii annaga ilaahayna fahamsiiyey aan magaranaysaa ummaddii ku wacyigelinno ninku uu fahmo horta waxa uu bixinayo inay tahay rugni min arkaan islaami ka mida inuu gudanayo inuu fahmo inuu fahmo dayn asaga lagu leeyahay inuu bixinayo inuu fahmo lays asaga saaran in moogtahay looga dejinayo ilaahay agtiis qofka xoolaha aan ka qaadaynaa marka fahamkiisa inaan isku dayno inaan kor u soo qaadno oo ummadda ma ogtahay aynaan u noqon dad xoola doonayo aanan u ekaan laakiin aan nahay ilaahay kitaabkiisa cid dhaqan gelinayso ayaguna ay naga mid yihiin insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa qayb ka mid oo weliba rugniga saddexaad ah waay waxa aad ku taagan tihiin raggan ay nasiibka u yeesheen ninba moog tahay shaqada dee ayada hadda keligeedna kuma koobnidiine laakiin waxaan ka wadaa waa un qaybta hadda aad u socotiinaan ka wadaa moogay ayada kuma koobnidiin oo sakhrigii iyo sukuurtii ragga mujaahidiinta ku jiraana qaybaad ka tihiin oo qaarkiina shala laga soo saaray dorar laga soo saaray haddana inay u noqdaan diyaar u ah marka taana ka mid aad tihiin tanna insha allahu tacaala waa mid ayadana gooni inin ah waxaan isleeyahay marka fadli dheeraad ah oo ilaahay oo camalka dhexdiinna inka siiyey inay tahay baan anigu aaminsana marka adunkuna inaad aamintaan kuna howlgashaan insha allahu tacaala ummaddana loo dhimriyo dowradan waxay qayb ka noqonaysaa dowraadka loo qabanayo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee mudug jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin wilaasyaamiga ee bakol ayaa isbeddel ku sameysay golihii nuqabada ee wilaayada iyadoona magacooday xubno cusub oo ka mid ah golahaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abu xasaan kadib kulan ballaaran oo magaalada boordhuxunle ay ku yeesheen golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ayay ku doorteen afhayeen iyo xoghayn kadib markii raggii nuqabada ahaa ee xilalkaasi hayay midna uu shahiiday idam ilaahay midna xilkii laga qaaday howlka kulankan uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa madashii nuqabadan ay ku dooranayeen xubnahan cusub falaqayn wadatashi iyo aragti isweydaarsi kadib waxay nuqabadu afhayeen u doorteen malaaq suubow xasan maxamed halka xoghaynna ay u doorteen malaaq cabdulaahi dheere doorashada xubnahan cusub kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxiyidiin iyo qaar ka mida golihiisa nuqabada iyagoona sheegay in doorashadan ay ahayd mid ay ku mideysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan marka may haytay lama xubnood doorashadiyo sidii malalan doorada keliya may haytay ini camalkan wadajar socdo maarna sidii laan walba kaalantii kuukaadinyi dhinigiishay lahan ku galnay lakaan kudayacan dhammaan may ka mid haysanaa kitaabkan ilaahay inuunan gargaar kitaabkan ilaahay inuunan shageeyaan odayaalka nuqabada kitaabkanna ka shageeyaan walay awaamirtina kitaabkan ilaahay ku qaadaan walaayidii oo yoon isku hirnaadaan waxyaabaha golobtan fiidu ama intaad ka badan yihiin nuqabada gobolka qabaayla dega eed aan badan yihin sideedan qof keliya may wahalankii masaladin lakama shaqaayay uleyskan la saarina walka takliifi uleys la saarilayo asii ahaatee ini dhisanaato nadaam jeroona saasa kumid eta haddii lahas dooranin madeeyo mas-uuliyadda saas u lusta laka gaadi dadkii gaadadin ilaahaynin fududaayo ilaahay may weydiisaanee si wanaagsan ilaahayna waafajiyo maybwa golaha nuqabada enaynu maybwaha doorasho dhatiya maybwa ka samayn borkolskuka jafaw eh ordhaama maybwa doorashada hatlay bilaawaan mee bilaawnaytay maybwa doorasho jartay amiira lahaynay laakiin hata borosku jafawlew langleeraw maybwa suubaw hasan leeraw yo maybwa may kawelanayhin afayang doorani ee may kale dooranay hinlang cabdulaahi dheerleeraw maybuha iyo hatina doorani usuna may kawenay kaatib oo nuqabada kaatib joe dad laka doodi mee dad maybua korsiyaa layska tumi mee dad maybua lacag laka raadiyay mee ilaahay fadla jeyu maybua dastuurkan una kitaabka ilaahayu kitaabka ilaahay ana kadhagamaan insha allahu tacaala sili ogsoonyi golaha malaage ee maybuha gobolka bakool siduhumnoodahaayang maybuaha amiirsho malaag muhdiin kaatib iyo afhayeen alahaayang macnaa kaatibkii shahiidi ilaahay shahidiisku ogolaad abdilaahi maadaryahay boos inoo banaaway markan koreyta horta ilaahay subxaana wa tacaala ma ilaahay an weydiyaane ilaahay ina dumbij ay dhaafa helshayn reede an dayacana taas midaan dunkan godob lanka kale walaalka lamaad afhayeen ahay maalmaanro dheraay ilaahay ilaali kolley useyna maybuaha salaynin bedeli marka lamaadaas qofaa boos inoo banaaway lamaadi qof boos yo lamalaan haka bedelani maybua una ha doorani rabitaan lahaka dooradi yo aan ogolayna waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in wilaayada ay soo dhoweynayso xubnahan cusub ee malaaqyadu ay doorteen isagoona ugu baaqay guud ahaan nuqabada inay si wadajir a ula shaqeeyaan xubnahan ay soo doorteen
ragga oo hadda la magacaabay golihii nuqabadii hortaba shaqeeya ay dhisnaayay walaalkii shahiidi iyo walaalkii la bedelay boosi marka may waa dadka isan magacaawdeen isan la gaadni jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aani markuu shaqadii dardar geliyey meelaha duwal marahayaan wal kusii dhaqaajiyaan ilaahay kawaala waana ogaadayoo shareedii walqobada koraan maabale idaaradii iyo maamulkii iyo bal leylanka talagalima may wahaan dadka shaqada gobol faday hortana qobada jarib waasidii oo haayeen marka insha allahu tacaala dadka isan ha ka lafteen oo yoogo marka diidinyiin oon ogolayna goorta laku geliyey laari walaan qaadasan laari in garab langnagado insha allahu tacaala lan kaalmeyo ilaahayna lan tuugo in ilaahay subxaanahu watacaala sawaabka iyo towfiiqda waafajiyo anuunaka wilaaya ahaan sayn la gaadni insha allahu tacaala waana la shaqeeyaana hantiiba may wahaa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ay ku sugun yihiin si kastaba doorashada xubnahan cusub ee malaaqyada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa u dhacday si nabadgelyo ah waxayna ahayd mid ay ku wada midaysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan sida ay sheegeen nuqabadii kulanka ka hadashay jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasan madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa lagu qasbayay inuu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta walaalkan casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo kadib bila uu xasan gurguurta madaxa kooxda ardada soomaaliya uu diidanaa inuu wadahadal la yeesho siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ugu dambeyn u hogaansamay cadaadis ooga imaanaya kufaarta caalamiga ah ee ku khasabtay inuu mucaaradka la hadlo markii ugu horreysay ayuu madaxa kooxda ardada xarunta madaxtooyada kula kulmay siyaasiyiinta la baxay madasha samatan bixinta waxaana la sheegay in kulamada laysku soo qaaday qodobada sida aadka laysku khilaafsan yahay war murtideed murtidiinta ay soo saareen ayaa muujinaya in xasan gurguurta lagu khasbay inuu ogolaado ka doodida qodobada sida aadka ugu dheganaa sida doorashada qof iyo cod ilwaradi ayaa sheegaya in saliibiyiinta ku sugan xeradda xalan ay xasan gurguurta ku amreen inuu ogolaado wadaxaajoodka mucaaradka haddii kalena ay joojin doonaan wadashaqaynta kala dhexaysa daahir maxamuud geelo af hayeenka mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in kulankan ay la yeesheen xasan guurguurte islamarkaana uusan jirin wax heshiis oo dhacay balse ay ku guulaysteen in kooxda ardada ay ogolaato dhammaan anjadayaashii ay diidi jirtay sida khilaafaadka ka taagan dastuurgaalaadka iyo arrimo kale runtii saakito waqti tobanka ay ku cadanayd ayaan tagnay madaxtooyada anagoo ku soconay ballan horeysay oo aan la lahayn hogaanka dalka kulankaasi galabta afartiba uu noo soo dhammaaday aada iyo aada waxaa looga dooda dhammaan qadiyadihii hortabyada lahaa ismaandhaafkii xoogga lahaa ee ka jiray geedi socodka siyaasadda soomaaliya iyo doorashooyinka ugu dambeyntiina madaxweynaha iyo ragga wasiirada la joogay iyo madashu waxay isla gaareen qodobada aad ku aragteen afarta qodob ka kooban oo kale ah in arrimihii dastuurka laga wada hadlo aragtidu way kala gedisneed laakiin in la wada fadhiiso oo la isla jeexjeexo arrinka labaadna waxa uu ahaa in doorashooyin toos ah oo heshiis lagu yahay sida ay ku meelmar lahaayeen iyadan in laga hadlo waxaan rabaa marka dadka aan aan arrimahan aan si fiican ula socon inaan u sheegno waxa laga wada hadlay waa ajenda ma ahan in laga heshiiyey arrimihii dastuurka ma ahan in arrimihii doorashada laga heshiiyey ma ahan arrimaha kale in laga heshiiyey waxa kaliya oo la isla meel dhigay qodobada aan soo sheegay miiska wadahadalka marka la iskugu soo laabto saddexda bisha julaay in ay tahay arrin miiska saaran murtad xasan guurguurta oo saddexdii sane uu talada hayay warbaahinta ugu hadaaqi jiray mucaaradka loo joojin maayo ayaa hadda u muuqda in jilbaha dhulka lagu dhuftay oo uu ku khasbanaaday wadahadal jasaaka allaahu kheyran walaalka carafaad ardayda madrasada umucadiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baydhabo ee wilaaya islaamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا halkani waa markaska umucadiya kaas oo ka mid a maraakiista lagu barto culuumta sharciga ee ka furan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana wax ku barta dumar aad u tiro badan muddo sannadaa oo ay haweenka deegaankaasi ku baranayeen qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada dhowaan ayaan booqasho ku tagay deegaanka dharqo waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culuumtiisa ayay haweenka deegaanka dharqo ku soo bandhigeen isla deegaanka taasoo si aada looga dareemayo dadaalka uu geliyey maktabka dacwada ويمددكم بأموال وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقورا bismillaahi raxmaani raxiim may baanta ha ku jeedaan qasidatu khayrunisaa'i un oo kumadana gabdhood deegaanka dhaargoolka barado خيرالنساء البارة الطقية ذات السلاح العفة الحية قد حافظت على صلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجر ذاكرة لربها تستغفر قد جعلت وكرنا نسب عينها أمينة وفية بدينها تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شاننا محرم ما سافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها إن أطلقت لحاجة لم تخضعي قولها وصوتها لم ترفعي حافظة لفاجها وللبسار أجمل وصفها الحياء والغفاء إن خرجت تخرج بالحجاب شرعه المشروط في الكتاب لم يبدو منها إن بدا شيء سوى عيونها لكي بها درب ترى ما حسرت عن ساعد أو ساقي لا تسلم الرجال في الأسواق
qaar ka mid ah hooyooyinka iyo gabdhaha mucalimaadka ka ah deegaanka dharqo ayaa dhankooda soo bandhigay heerarka aqooneed ee dumarka deegaankan tirada maraakiista ka furan iyo duruusta ay ku bartaan hooyooyinkii dharga ka nool ay unaana ankawiina madarasada umacadhiya uma habiiba ana ahaa maybaantaa ku jeediya ilaahay kama hadsanma inkama hadyaane ulmada islaamka oo ninka sabab haayan walbarashadan walbarashadan maybua ku bilowdaas dhilibta ilaa anka agdaqi iilka ana oo tariyaahay tara lahidin kumad aha ilaa sagiireedan ka yar todoba sano yawalka baradahan ilaahay aan ka mahadsan intii ba ilaahay diinshay kitaabshay aaminsan ani wal baradaana faraan haa ilaa intii banaanka jaraan yaa fadaan ani may buu ah diinka ilaahay ku qiib qaadadaan baradaankii inkawiin ikin inkayarba meelin dhaafsan ineen lahaan unoo gabdho walka barada kumudana baay muxaafadada baydhabo tuulada dharga mayba markas ekyaale afar markas ka koowaad umaadiya kan lamaad may laray alhuda kan saddexaadna may laray umusalama kan afraadna may laray asmaa bint abibakar dadka dhikadaan gabdho wiingow walaalka baradawn alqur'aanulkariim wa culuumihi se tajwiidka dhinaca tajwiidka mayba laka baraday sifaat makhaarij alxuruuf asifaat riyaadatu lisaan intaasa laka barade meeka laka baraday giibta aqiidadana atarbiyatu alislaamiya khud aqiidataka meebaa laka baraday giibta kaleed kitaabka la raw hisnu muslim gabdhoona waqtiga dhikadaan maybu ah hiraab salaad subaxdii saddexsaa ilaa lisa dhatyo duruusta socdaas qaar kalena may dhikadaana bacdul asar ilaa iriido ku dhiyaaso unoo ana gabdhoo deegaanka dharga oo ana gabdhoo macalimiinta madaarista unoo ana mayba iyatan dhowaana mujaahidiinta dhammaan yoonka wiin amiirka abu cubeyde xafidahullahu wara'aa mujaahidiinta mayba iyadan jeelna maalin kas inuuna garab surnaana oo una sheebabkaga kaalmayna oo buskudka unu dubna walkastuuna awoodaan iyo tabartaan dhoontandi mujaahidiin maalin kastuuna korka garab surnaana taasa iyadan jeelna waan hemigaana iyo waan ka dadaalaana tan kale mujaahidiin mayba kacodsadaanahna inay madkasta yoona kor surnaadaan oo yoo madkastamna kormeeraan walbarshadaana iyo xaaladaana sii ata in meeluuna mustawigaana maraw markastana nahaniyo booqdoona nooku argo taasa iyadan jeelna inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay maraakiista ka furan ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadan waa kuwa si aadaal looga dareemayo isbeddel xagga dacwada maadaama yar iyo weyn bulshada qeybahooda kala duwan ay si aada ugu xiran yihiin goobaha waxbarashada kuwaasoo si guud u isbeddelay hemigooda una jihaystay waddada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa jasaaka allaahu kheyran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak